cabse horle ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan tuulada xudar ciise oo hoos timaada degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe taasi oo ku aadan fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle ee mara tuuladaasi gudoomiyaha tuulada xudur ciise xasan maxamed abuukar ayaa ka warbixiyey xaaladaha ka jira tuulada islamarkaana baaq u diray maamulka hirshabeelle in laga garabsiiyo ka hortaga fatahaadaha webiga shabeelle xaalada tuulada xudur ciise ka taagan waa xilli oo maaragtay lagu jiro xilligii oo maaragtay guga dabayaaqadkiisii weligii shabeellana oo soo fadhiistay dalagii beerahana oo waaga dhulka ku yaala laakiin oo bislaaday khatarna ay u tahay inuu webiga oo mar kale fatahaad ku sameeyo oo badarkii halaabo marka hadda la tacaalid oo bulshada ay la tacaalaysa webigaa socdo baldoosmeeyi dhaqaala un la iska aruuriyey baldoos iyo waxbaa baalle iyo wax xiritaan oo webiga biyo iyo midi xere ahaa hadda shaqadeeda socotaa walaaca aan ka muujinayna inuu fatahaan ka aan ka cabsanayna walaaca fatahaad aan u cabsi qabnaa
waa tahay goobo jilacsan oo webiga kasoo fatihi kara miyaa jiro
si fiican meelo badan oo macnaha webiga oo dhan hadda un maaragtay meel meeshaan aroon ladaha ma jirto meeshii irida iridi waaye iridi waxaa ka daran yaac oo webiga inuu kor u daato oon cabsi u qabno marka hadda un kaalmo ma haysana ilaahi ha kaalmo lehe bulshadayda un hadda un isxilqaantay intii tabarteena inaan oradno wixii tabarteena ilaasi weysana kolley ilaahiyaa un loogu dacweyna wax kaloon qaba karna ma jiraan hawshaas hadda tuuladu ku hawlan tahay inay biyaha iska xirto waxaa codkii oon jeedinayaa in maaragtay maamulka hirshabelle iyo dawladda dawladdan stateka hirshabelle iyo dawladda federaalka soomaaliya hay-adaha caalamiga inay nagala kaalmeeyo hadduu ilaahay kuu diidin carasuur webigaafkiisa lagu sameeyo hadalkan gudoomiyaha ayaa kusoo aadaya xilli uu soo buuxdhaafiyey webiga shabeelle ee mara degmooyinkai deegaano badan oo ka tirsan gobolkani shabeellaha dhexe